habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha oktoobar waa toddoba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha hagaagaaban ee todobaitobanka iyo sagaalitobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa idii daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maamulada puntland iyo galmudug oo eeda iswadaarsaday kadib dagaalkii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo aree puntland in si sax loo wada hadlo ma oggola waxaan moodaa inay aad u danaynhayaan dagaalka oo celcelis ay yihiin waxaannu ugu baaqaynaa dagaal dani kuma jirta dagaalka joojiya dagaalka ciidankeennaa lagu soo bilaabay ayagaa soo bilaabay saakay waxaa saaka toddobadii oktoobar ka toddobadii subaxnimo lagu soo qaaday duulaan shacabka puntland ee ku dhaqa degmada gaalkacyo duulaankaas oo la doonayey in looga arguto in loogu argudo xubnihii ka tirsanaa argixisa al-shabaab ee lagu laayay deegaanka jeexdin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka jaga la qabtaa axkaam gaarihay leedahay axkaam gaarihay leedahay jaga la qabtaa miisaan gaarihay leedahay jaga la qabtaa waa wilaayo wilaayadana awooday u baahan tahay maxaa yeele awoodda la siiyey ragga dumarka lama siiyo waa shay fitra ah wey shay fitra ah weeyaan waxaan u malaynaa waddanka dambe imaan hore uu joogay gabdhaha baarlamaanka iyo kuraasada loo fadhiyana way arkayeen siirri inay ahaayeenna way arkayeen marka hay-adda culummada soomaaliyeed haddaa la aas-aasay
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu cambaareeyey dagaalka ka socda magaalada gaalkacyo ee u dhexeeya maamulada galmudug iyo puntland war-saxaafadeedka madaxweynaha ayaa waxaa lagu bilaabay inay tahay wax laga xumaado in mar kale uu dhiig ku daato gaalkacyo waxaan ku baaqayaa in deg deg loo joojiyo dagaalka ka socda gaalkacyo wixii khilaafaadee jirana wadahadal lagu dhammeeyo soomaaliya uma baahno colaad kale iyo dhiig macno la-aanoo la daadiyo ayuu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeedkaasi waxaa kaloo uu ugu baaqay maamulada galmudug iyo puntland in ay ka geystaan gacan sidii loo joojin lahaa colaada labada dhinac ee gaalkacyo ugu yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaallo kasoo cusboonaaday maanta magaalada gaalkacyo sidaasi waxaa sheegay goobjoogayaal dagaaladan waxay u dhexeeyaan ciidamada maamulada puntland iyo galmudug waxaana laysku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay xaafad ku taalla dhinaca galbeed ee magaalada sagaal qof ayaa la sheegay inay dhaawacmeen dagaalka oo ilaa ayaa sida la sheegay galabta soo gaaray inuu socday wararka laga helayo xarumaha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in khasaaraha dhaawaca uu sagaalkaasi qofi gaarayo
duufaanta matthew ayaa dabeelo xoog badan iyo roobab culus ku garaacaysa koonfurta bari ee gobolka florida ee dalkan maraykanka xarunta cimilada qaranka maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta matthew ay iminka u daciiftay darajada saddexaad balse ay si xoog badan ugu socoto dhinaca waqooyi ayada oo joogteynaysa dabeelo saacadiiba ku socda xawaaro dhan boqol iyo sagaashan iyo shan kilomitir duufaanta matthew ayaa horey boqolaal qof ugu soo dishay wadamada karibiyaanku ay ku jiraan saddex boqol oo qof oo ku dhintay dalka haiti ilaa laba milyan oo qof oo ku nool xeebaha gobolka florida ayaa la amray inay guryahooda ka tagaan una baxaan meelo ammaan ah dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegaya in duufaantan ay marka ay dhaafto dhinaca waqooyi ee gobolka florida ku dhufan doonto xeebaha bari ee gobolada georgia iyo south carolina ka hor inta aysan dhinaca badda u dhaqaaqin ama dib ugu soo laaban gobolka florida
madaxweynaha colombiya juan manuel santos ayaa sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee noobelka kaasoo uu ku mutaystay dagaalkii dalkiisa ee colaadihii ka jiray halkaasi nusqarniga ee uu soo dhameeyey islamarkaasina uu dadaalka u galay juan santos ayaa waxaa la sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay abaalmarinta wuxuuna intaasi ku daray in arintaasi ay tahay mid muhiim u ah dalkiisa dadkii ku waxyeeloobay colaadaha iyo sidoo kaleeto dadaalada loogu jiro in dagaalkaasi lagu dhammeeyo wadahadal waxa uu madaxweynaha colombiya u mahadceliyey hay-adda fadhigeedu uu yahay oslo ee nobel peace priceka bixisa markii agaasimaha macadka uu madaxweynuhu u wacay si uu ugu sheego arinkaasi ku saabsan inuu abaalmarinta ku guulaysta kadib ayuuna u jeediyey mahadcelintaasi
warkii dunida ayaynu intaasi ku dhaafaynaa dhegaystayaal waxaadna kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dagaallo hor leh ayaa maanta ka qarxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ay wada degaan maamulada puntland iyo galmudug wararka ayaa sheegaya in horimaadka cusub uu ka dhashay muran dhuleed dagaalkan ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq
inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal aroornimadii hore ee saakay ka bilowday galbeedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug odayaasha gobolka mudug ayaa tiro dhowr jeera u fadhiistay xalinta dhul la isku haystay hase yeeshee lagama gungaarin xal uhelidda xiisada dhulka ka aloosantay waxaana socday dadaallo lagu xalinayo dhinacyada uu u dhexeeya muranka dhulka dadka reer gaalkacyo ayaa hurdada kaga soo salalay rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyadii isku horfadhiyey galbeedka gaalkacyo kuwaasi oo markii hore u muuqday maleeshiya beeleed dagaalka oo xoogiisa uu ka dhacay daanta galbeed ee gaalkacyo ayaa saameyn ku yeeshay xaafadda garsoor oo ka agdhoweyd halkii dirirtu ay ka socotay waxaana dadka qaarkii ay bilaabeen in rasaasta la isweydaarsanaya ay ka maataan duqa degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug xirsi yuusuf barre oo la hadlay saxaafadda ayaa sharaxaad ka bixiyey bilowga dagaalka iyo cidda uu u dhexeeyo wuxuu sidoo kale eedeyn u jeediyey maamulka puntland maanta waxaan shirkan jira aad u qabanay dagaal ayaa ka bilowday magaalada gaalkacyo galbeedkeeda wuxuu ku bilowday markii hore degaan dhul la ysku haystay dagaalku dagaal fudud baa ahaa subiixi hore hadda waxaa naloo sheegayaa in baabuur waaweyn oo tignika oo dhinaca puntland ka timid ay dagaalka soo gashay dadka waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan magaalada gudaheeda weli xabadi kama bilaaban laakiin wax walba waa suurtagal weeye daafaha magaalada iyay ciidan ka soo buuxiyeen reer puntland waxaan dadka ugu baaqaynaa labada dhinacba in xabadda la joojiyo dagaal waxdana kuma jirto dadkii dhulka ku dagaalsanaa waa soo dhaaftay arrintu hadda waxaa soo galay tignika waaweyn baa soo gashay waxa weeye shalay ayay waxaay meel laysku haystay ciidamo keeneen iyo cagaf cagafyo ilaa xalay ilaa shalay odayaal baa xiriir samaynahayey dagaalku dagaal u dhexeeya dad dhul isku haysto markii hore ahaa waa magaalada galbeedkeeda waddada u baxda taaroge oo baabuurteennu marto oo shacabkeennu maro halkaas weeye meesha dagaalu ka socdaa dagaaladan waa soo laalaabteen ilaa iyo haddana ma jirto wax cad oo laga gaaray sababtu maxay noqon kartaa sababtu waxay noqon kartaa reer puntland in si sax loo wada hadlo ma ogola waxaa moodaa inay aad u danaynhayaan dagaalka oo celcelis ay yihiin waxaanu ugu baaqaynaa dagaal dani kuma jirta dagaalka joojiya wax ka jira lama arko dagaalka ciidankeenna lagu soo bilaabay ayagaa soo bilaabay saakay ilaa shalay baa ciidamadoodu meesha dhoobnaayeen dhul laysku haystay baa ku yaalay ilaa shalay la wada hadlahayey saaka aroortiina way soo bilaabeen hadda waxaa dhacaya tignika waaweyn weeye dhinaca puntland bayna ka timid nabadoon cali diiriya aloore oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa dhinacyada ka arrimiya gobolka mudug ugu baaqay joojinta xiisadda dagaalka ee ka bilaabatay magaalada gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo haddii hadal lagu beddesho xabadda in hadal lagu beddesho haddii la diido kolay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan yaan hadhow la odhan odayaashu nabad kuma hadlin odayaashu nabad kuma hadlin labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada hooyooyinka culimaa'udiinka in nabadda la qaato wixii dhintay allaha u naxariisto hadday xaq ku dhinteen haddayse xaq ku dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya marka annagu waxaan leennahay haddaan odayaasha nahay odayaashii nabadda haddaan nahay nabadda ha lagu dadaalo ha la joojiyo xabadaha qolo walbaba meesheedii ha u laabato markaa ha la wada hadlo waxaan u baaqayaa culimaadudiinka nabadoonnada hooyooyinka gabdhaha nabadda ha la qaato inkastoo xaaladdu hadda ay degan tahay haddana ma jiraan cid soo kala dhex gashay dhinacyadii dagaalamay waxaase jira baaqyo ay jeedinayaan duqeyda gobolka oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadda mar kale dib uga soo cusboonaatay goobtii lagu dagaalamay dabayaaqadii sanadkii hore cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa iyaguna ka hadlay dagaalada maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo shir jaraa-id oo uu maamulku goor dhaweyta ku qabtay magaalada garowe ayaa waxaa warbixintan nooga soo dira wariyahayaga nuux muuse barjeeb afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo galabta saxaafadda kula hadlay garowe isagoo akhrinaya qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii maanta ka qarxay gaalkacayo uu la xidhiiro duqayntii jeexdiin ee dabyaaqadii bishii hore baaritaan iyo xog waraysi in laamaha iyaga amniga kadib waxay dowladda puntland soo saartay warmurteedkan oo u qoran sidaan sida lawada sida ay la wada socdaan ummadda soomaaliyeed beesha caalamka dowladaha dariska ah waxaa sidee labaatanka sebtembar labada lix iyo tobanka deegaanka jeexdin ee bariga gaalkacyo ay ciidamada la dagaalanka argixisada caalamiga ah ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan argixisa al-shabaab oo ay xaqiijiyeen laamaha la dagaalanka argixisada caalamiga ah ee dalka maraykanka dhacdadaas kadib waxaa puntland uga imaanayay dhinaca maamulka galmudug iyo al-shabaab hanjabaadiyo ay muujinayaan ay u muujinayaan inay puntland ku soo qaadi doonaan duulaan ay uga aargudanayaan xubnihii ka tirsanaa shirwadayaasha al-shabaab ee lagu laayay deegaanka jiexdin ee bariga gaalkacyo puntland ayaa sheegtay in dagaalkii maanta uu dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo burbur hanti hanjabaadahaas isdaba joogga ah kadib waxaa saaka toddobadii oktoobar labadakunlixiytobanka toddobadii subaxnimo lagu soo qaaday duulaan shacabka puntland ee ku dhaqan degmada gaalkacyo duulaankaas oo la doonayey in looga arguto in loogu argudo xubnihii ka tirsanaa argixisa al-shabaab ee lagu laayay deegaanka jeexdin waxa uuna duulaankaas saaka sababay khasaare iskugu jira naf iyo maal soo gaaray shacabka puntland haddaba dowladda puntland waxay caddaynaysaa inay si buuxda u difaacayso dadkeeda iyo dalkeeda duulaanka ay ku soo qaadeen argixisa al-shabaab iyo isbahaysiga galmudug oo ay doonayaan inay uga argutaan inay ugu argudaan argixisadii lagu laayay jeexdin beesha caalamka iyo dowladda federaalka ayay puntland ugu baaqday inay la socdaan dagaalkan iyo wejiyada cusub ee uu galayo ugu dambayntii dowladda puntland waxay mar kale ugu baaqaysaa dowladda federaalk soomaaliya dowladaha dariska ah xulafada la dagaalanka argixisada caalamiga ah iyo beesha caalamka inay si dhow ula socdaan wejiyada cusub ee uu isku bedelay dagaalka al-shabaab ee ka socday soomaaliya iyadoo mas-uuliyadda duufaanta colaadeed ee soo wajahan ay dusha u ridan doonto maamulka galmudug oo hooy u noqday argixisa al-shabaab mar wax laga weydiiyey afhayeenka madaxtooyada puntland caddeynta uu hayo in galmudug iyo al-shabaab uu xiriir iskaashi ka dhexeeyo ayuu waxa uu sheegay inay ka waayeen dhanka galmudug wax wada shaqeyna dowladda puntland waxay horey u caddaysay kuna celcelisay in koonfurta gaalkacay ay hadda saldhig u tahay xarunna xarunta ugu weyna tahay gobollada dhexe ee soomaaliya ururka al-shabaab marar badan baan ku celinay maamulka galmudug waxaan ka codsanay wada shaqayn ilaa iyo madaxweynaha waxaan la hadalnay ku-xigeenka maamulka galmudug waxaan la hadalnay wasiirka amniga intaba waxaan ka codsanay weliba anoo xaqiiqi u hayno waxyaala caddaymo ah sida ay saldhig uga noqdeen maaragtay muxuu ahaa koonfurta gaalka ay argixisada al-shabaab puntland waxay doonaysaa jiritaanka galmudug waxay doonaysaa nabadeeda waxay doonaysaa shacabkeeda waxayse uga baaqay ugu baaqaysaa inay ka digtoonaadaan maanta khatarta ay ku sugan yihiin oo ah inay gacanta u galeen laamahoodii amniga iyo ciidankoodiiba iyo dowladdoodiiba ururka al-shabaab nuux muuse birjeeb v o a garowe
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
weliba dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ah ee v o e da idaacadda habeennimo markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho galabta barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa toddobaadkan shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho waxay kaga digeen qoondada boqolkiiba soddon haweenku ay ku doonayaan baarlamaanka iyagoo haweenka ugu yeer inay ku xasilaan guryahooda barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo asagu bayaankan soo saaray kana hadlay arrinta la xidhiirta qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka arrintana la socday iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah haweenka ugu jira gulufka xoogan helidda qoondada boqolkiiba soddon ee baarlamaanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aan ku horeeyo sheekh bashiir maxaad ka hadasheen bal mar kale haddaad dib noo xusuusiso toddobaadkan sidee baad u wajahdeen arrintan sidee bay ahayd ka hadalkiina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إيه، لما روى سلام يا إيه، انت اسكدب إيه، رمتي انت انا كجوا بمرنا رامش قال وحا ادي اد ولا يا بنا هي إيه، انا بيان سو صارني إيه، يعني وحو اها بيان ككوبن 10 قضب تضوا كمid waxay ka hadlaysay doorashooyinka iyo sidii laga faa'iideysan lahaa iyo sidii aan codka dad fiican loogu soo saari lahaa iyo waxyaalaha xaaraanta ah sida laaluushka iyo shahaartizuurka ay ka mid tahay iyo dadka in damiirkooda iyo codkooda la gato iyo in maaragtay dadka lasoo dooranayo dad fiican ay noqdaan arrimihii muhimka ahaa oo saameynta lahaa oo talooyinka dhexalgalka ahaa oo ku saabsanaa mawduucaas waxaa moodaa warbaahintiinu inay maaragtay aysan sidii loo baahan aysan looga hadlin baa moodaa aan usoo laabano qodobada sida gaarka ugu Eh, midda kale mawduucan runtii waxaa weeye mawduuc hadda anagu markii koobaad aan ka hadlana ma ahayn waa noo horeysay Eh, sababta aan uga hadlana eh, maaragtay waa maslaxadda caamka anagoo eegeyna iyo waxyaalaha diinteeda islaamka aan ka fahamnay oo danaha eh, aan ummaddan ay ku jirto baan uga hadalnay marka mawduucaas inuusan sax ahayn baa anaga noola muuqata maxaa yeelay waa mawduuc markii la eego eh, meesha uu kasoo jeedo iyo cidda ka dambaysaa dad anaga ma eh, eh, dad anagana mateli kara ama anaga noo dayanaya ma aha waa barnaamijyo ay wataan eh, dadka gaalada ah oo maaragtay u ololeeya iska horkeynka ragga iyo dumarka waa waa maaragtay masale caalami ah weeye oo waddamo badan ka jirta marka waddamo kale wax ka jira oo maaragtay gaaladu ay ka hirgelisay ama ka hirgelinayso in anaga naloo soo guuriyo oo bu- eh, bulshadeenii lagu burburiyo baa noola muuqata runtii waana ay waana ay tahay oo waan maaragtay insha allah tafsiri doonaa haddaan jawaahir hadalkan eh, culummadu gaar ahaan qodobadan sida gaarka u quseeyay ololaha siyaasadda iyo eh, waxyaabaha hadda socday boqolkiiba soddon marka hore maxaa idinkaga soo baxay bayaanka culummada Een, waxaa noo soo baxay een, bayaanka waa akhrinay waanan aragnay een, waxaa noo soo baxay inaanay ahayn waqti munaasaba iyo erayo waqtigeeda kusoo aaday Een, haweenka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto Ee, dabcan dhibaatada dalka ka dhacday ayaa sababtay markaan aragna cadaalad darrada markaan aragna dayaca markii caruurtiina lagu dayriyey markii dal iyo dibad ay dhibaatada nagu qabsatay Een, haweenka soomaaliyeed waxay go-aansadeen inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka horumarka soo celinta amniga afar iyo labaatanka saac ayaan shaqaynaa waxaa suurtagala inta haweenku karo in badan oo aan karin inay joogaan marka dabcan waxaan isleeyahay ma ahayn dayaan munaasaba qodobadaas waxaan ula arkaynaa inay tahay mid een, aan laga fiirsanin oo aan isleenahay waxay dhabarjab ku tahay gabdhaha soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan dalkooda een, gabdhuhu in marka wax la qabanayana aan wanaagsannahay marka ay dhibaatadu ay maaragtay een, siyaasadda marka loo yimaadana in gabdhaha soomaaliyeed loo arko inay maaragtay guryaha ku jiraan waa ku jiraynaa guryaha haddaan cadaalad helno laakiin laakiin waxaan rabnaa inaan isweydiino maxaa siyaasadda noo diiday cabdulahi maxamed sharwaac doodahan toddobaadkan taagnaa ee haddana ay sheekh bashiir iyo jawahir ka hadlayaan bulsho rayd ahaan eh, aragtida culummadu iyo aragtida haweenku ay qabaan markaad isbarbar dhigtaan maxaa idin muuqda bismillahi raxmaani raxiim horta bulsharayda markii la yidhaahdo culimmada iyo haweenka waa ka mid waayo labadooduba ma hubaysna Eh, lebis askareedna ma wataan marka annaga in culimmadii iyo haweenkii isku dhacaan waxa weeyaan dhib weyn bay nagu haysaa aada iyo aad Eh, waxaanan ogaa anigu iyadoo wadahadal uu bilowday oo culimmada iyo iyo haweenku ay is arkeen Eh, runtii maalintaas howl kale ayaan yeeshay ma aanan tegin laakiin warka isoo gaaray wuxuu ahaa in dib loo ballamay oo ay muxuu ahay culimmada iyo iyo hogaanka ururada haweenku ay wada hadlayaan wada hadalkaasi uu bilowday marka arrintan hadda cusub waxay muujinaysaa in doodii aysan weli laga midho dhalin loo baahan yahay arrimahaas in la sii wado laga wada hadlo annaga sida aan u aragnaa bulsharadeedii waxa weeyaan wixii la dhibsanayo eh, in muxuu ahaa laga wada hadlo la iska qanciyo la muxuu ahay la- intii la intii la doono la iftiimiyo oo qolo walbaahiba ay si ay u qancdo in in in laga wada hadlo ayay annaga noogu muuqataa
Eh, sheekh bashiir ma- ma waxaa jira meelo si gaara aada u uskanaysaan oo aada leedihiin haweenkani kuma habboona qabashada xil siyaasadeedka noocaana mase guud ahaan ka qaybgalka siyaasadda haweenkaad eh, eh, diiniyan aada leedihiin waxbaa ka qaldan oo ma ahan inay bannaanka yimaadaan bal noo tafsiiri halka aad adigu dul taagantihiin bismillah horta waxaa ka horeysa midaas runtii waxaa horta mowduuc mowduuc haween iyo culmo ma aha runtii tafsiirkaas ama sidaas si sax ma aha culummadu eh, maaragtay dad koox ah ama dan gaari lama aha Eh, dumarkuna sidoo kale rajeynana insha alla tan kale waxaa weeye eh, runtii eh, maxaan ku dhahaa dumarka kaalintooda iyo dowrkooda eh, cidna ma inkirayso haddii diinteenna iyo bulshada iyo dhaqanka iyo taariikhduba iyo waaqicuba intuu waa sheegahayaan laakiin waxaa weeye maadaama dalkeenu hadda u burburay oo hadda u dhismahayo siduu u dhismahayo ayaa waxaan rabnaa inay ahaato si fiican oo ka tarjumaysa diinteena iyo dhaqankeenna oo aan looga faa'iidaysan dano kale baan rabnaa waxaa raba sheekh bashiir eh, meelaha aad waan soo wada waan soo wada waan soo wada marka maadaama hadda aan dhismayno ayaa waxaa jirta aan qorshe ah dhismahan in dad kale ay wax ku daartaan bay rabaan oo wax ku darsadaan bay rabaan dadkaasuna waa dadka aan aan isku diinta ahayn isku dhaqanka ahayn weeye waxay doonayaan marka inay barnaamijka dumarka uga faa'iidaystaan inay hirgeliyaan qawaaniin iyo caadooyin ayaga ay maaragtay ay aaminsan yihiin bay doonayaan marka mowduucan ah in eh, maaragtay koota la siiyo dumarka eh, oo ku salaysan kow in dumarku ay dulman yihiin oo bulshooyinku ay dulmiyeen ama ragga ay dulmiyeen oo cadaawad rag iyo dumar ah ee laga ambaqaadahayo arrinkaasi diini ahaan waa khalad waaqic ahaan wax jira ma aha Eh, hadduu ka jiro meelo kale waa ka jiri kara waddamada kale gaalada anuu ma naqaano runtii waa jirtaaba ilaa hadda meelo waxaa jirta maxaan kor dumarka dumar ahaan mushaarkooda loo yareeyo ayadoo maaragtay gabadha iyo iyo wiilkii isku shahaado yihiin isku shaqo yihiin ayaa dumarkii dumar ahaan loo mushareeyanaya garata diintan waxaas ma ogola marka almuhim dagaal ka socda meelo kale ama ka tarjumaya duruufo kale ayagoo aan ka- aan ka duulaya baa dalkeennii waxaa la keenayaa aan aan maxaa fikrad ah in dumarkii la dulmiyo oo raggu ay dulmiyaan ama ay bulshada dulmiso arrin saxana ma aha waa taariikhda laga been sheegaya weeye Ee, aan gabdhaha maalan maantay u ololeynaya arrinkan uu horboodahay waxaa ku filan aan mid kasta inay dib u eegto gurigay ay ka timid iyo cidda soo korisay iyo cidda soo barbaarisay garta waalidiinteeda say ahaayeen ay ka tusaale qaadan kartaa qof kasta waa la soo barbaariyey waalidkeedii qiimaha lahaa ayaa soo barbaariyey waxbay soo bareen way soo saareen garamaysid marka dumarka ay ka imaanayaan ama dumar waxaa u meerinayaa inay wareystaan weeye
qodob qodob weyn baad ka hadlaysaa sheekh bashiir laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano bal ma waxaad diidan tihiin xil siyaasadeed oo hebel iyo hebela mase doorka ay haweenku leeyihiin guud ahaan baa si wax idinla muuqdaan meesha
waxaan horta barnaamijkan kootada la yidhaaho waa anagu diidanaha maxaa yeelay waa barnaamij ka tarjumaya caadooyin iyo duruufo kale ka tarjumaya iyo dhaqan kale buu ka tarjumahaya marka in lasoo guuriya maaha waila haddii lasoo gu- wuxuu wato dhan buu la soo guurahayaa ee go-aankan waxaa lagu gaaray kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaa bakiin lagu gaaray waxaan lagu gaaray in dumarka barnaamijka la yidhaaho awoodsiinta dumarka baa jirta oo ku salaysan dumarku waa awood la-yihiin xataa midda guriga joogtaa guriga ay joogto iyo ninka ay la joogto iyo caruurta ay dhaqayso inay wax liita yihiin oo ay ku- meesha ku dulman tahay baa loo fasirahayaa gabadha la joogta gabadha la joogta waalidiinteed oo hooyada la joogta abadeed la joogta oo la shaqaynaysa inay dulmantaha loo fasirahayaa marka tafsiirka noocaasa ayaa inta laga ambaqaaday ayaa waxaa leeyahay sidii dumarka looga saari lahaa guriga looga saari lahaa in eh, maaragtay maxaanku rahaa hooyadii aabihii iyo caruurtiis adeecaan looga saari lahaa ayaan maaragtay awoodda u siin marka barnaamijkaasi waxaan ka wadaa yani kooto keliya maaha waa barnaamij dhammaystiran weeye oo meelo badan taabanhaya oo xataa taabanhaya in la yidhaha gabadhu marka dambe ee maaragtay yani xaqa ninkuu leeyahay ayay leedahay oo dhammaystiran diini ahaan xataa jawahir doodaha la xar inaad guryihii kasoo baxdeen inaad eh, dadkiini waana dulmin aad leedihiin meelahaba ku salaynaya sheekh bashiir saxmata sax ma sababtoo ah een, qofka bini aadanka ah ilaahayaa abuuray ilaahay markuu dadka abuurayna qof walbaba waajibu siiyey annaga culimmadeenna ma caayayno ma dhaleecaynayno laakiin waxaan aaminsannahay ragga soomaaliyeed markaan dhana raggay qayb ka yihiin Een, hal masalena meeshay taallaaho culimmadii haweenka waxay isku hayaan ma jirto annaga dowladdaas soomaaliya oo la dhisaayo ayaan waxaan ka doonana koonto koontada haweenka waxaa ka xun oo la ogolaado dalkan lagu dhisay four point five wax la dhaho ummad ilaahay simay oo aan kala nasab fiicnayn oo aan kala tiro badnayn oo meel lagu tiro kooba ayna jirinin ayaa lagu shaqeeya waxaa la yidhi xala loo arkay annaguna xal waxaan u arkaynaa boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon horta gaalin nooma soo dhiibin wax ku xiranna ma jiraan boqolkiiba soddon waa xal waxay- waxaa lagu tegi doonaa mar marka la dhigo sanduuq gabdhaha cod iyo qof la yidhaahdo gabdhaha soomaaliyeed aqoonna way leeyihiin dadnimona way leeyihiin markaasaa la ogaanayaa bal inaan dadka u yarnaya inaan u badano anugu laakiin eh, dooda- dooda sheekh bashiire la xiriirta in midab kale oo ah annaga waalidkeena barbaariyey marka la akhrinayo waalidkeena akhlaaq iyo asluub iyo anshacu nagu soo barbaariyey waana waxa midaan hadda u taaganoo dalkeena inaan ku difaacnaan u rabno Een, marka labaad gabdhaha soomaaliyeed geedaha hoostooda ay daadsan yihiin habeenka kowda habeenimo markaa wadooyinka marto waxa jaadka iibinaya caanaha gadaya waa gabar soomaaliyeed xarabnaa cidda cidda wada boqolkiiba soddon waa ayo maxaa keenaya inaad eh, beesha caalamka la hoos gashaan been miyaysa caalam lama hoosgelin horta been caalam haweenka kaliya maahane ragga soomaaliyeed dowladda soomaaliya loo yeeriyaa wax walba gaalada haddaan ka dhannahay subax barqaa dalkaa laga saaro dadka iyo dalka iyo dowladda iyo soomaalinimada intaan isu taagno aan wax isku ogolaano markaan isdilnay qabyaaladii qabiil isku laynay markaan isku ogolaan weyn inaan wada noolaano marka qaarba meel jiixday marka calanka la kala qaatay soomaaliya waa la kala saaray jabtar jabtaraa laga dhigay adduunka inta ku maqan iyo inta inta joogto waxa imaan doona ayaa ka badan waxaana aaminsanahay een, baktiga waa cunaa fuudkiisa macba ma dhacayso Cab- cabdulaahi intaad ka og tihiin ma waxaa jira cadaadisyo iyo gacmo kale oo lug ku leh eh, eh, arrintan haweenka sida culammadu sheegayaan mase waa wax ka yimid baad isleedahay eh, arrimaha siyaasadeeda socda haweenku wax u rabaan M- ma qabtaa fikirka in reer galbeedku lug ku leeyihiin eh, ololaha jawaahir iyo dadka la midka Ee, waxaan rabaa inaan taas intaana ka jawaabin aan in yar gadaal u noqdo waxaan u malaynayaa ee, hawshaan ay mudday soo tixnayd gabdhaha matalan ee, fawziye xaaji aadana u dambeyday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahayd iyo wasiir ad- wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka title weyn markaad si u fiiridid Ee, matalan maryan qaasim waxay ahayd shan wasaaradood afar wasaaradood isku hayday oo afar wasaaradood oo muhiim ah Ah, weliba waxay sameyday barnaamij aada u muhiim u ahaa oo aan filayo eh, sheekh bashiir iyo hay-adda culummadu inay aada ugu bogeen oo ahaa hal milyan oo caruuri inay muddo saddex sano ah aadaan dugsiyada oo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto marka yani waxa weeyaan eh, gabdhaha soomaalidu mudday hawshan soo wadeen oo arrinta kootadu waxaad moodaa inaysan arrin mar lala soo booday ma aha ee waa arrin muddo soo soconaysay Wada- culummaduna way ogaayeen oo arrin qarsan ma ahayn matalan imbigati ayaa lagu gooyey in muxuu aha mataqaanaa number fiican la siiyo ard- muxuu ahay haweenka way soo socotay waqtigii sheekh shariif ay joogtay labadii kun iyo labayo tobankiibay ay timid intaas waxay ku dacwoonayeen kootadaydu way naga kala dhiman tahay hadda waxaan haysanaa afar iyo toban hana loo kordhiyo oo boqolkiiba soddonka iyaga hala gaarsiiyo doodaani marka dood waxay ahayd muddo soo socotay culimmaduna dee dabcan way la socdeenoo way ogaayeenoo sida sheekh bashiir sheegay waata horey looga hadlay ha arri- arrinta hadda meesha te- ka keentay waxa waaye midda kale oon anigu ogayo waxa waaye waddamada reer galbeedku kooto ma laha kooto oo dumar oo meel u go-an ma laha laakiin barnaamij waxaa jira dumarku ay diriqsadeen oo layska og yahay oo muxuu ahay fikriga muxuu ahay liberalismka la yidhaahdana ka mid ah oo ah yacni qofka bini aadamka waxaa jira laba fikradooda waaweyn aan u malaynayo in la wada ogyahay haddaan laakiin dadka xasuusiyana dhegaysanaya waxaa waaye fikri waxay leedahay shaksiga ayaa muhiim ah fikri kalena wuxuu leeyahay yacni mujtamaca ayaa muhiim ah yacni waxaa muhiim ah intii meel ku wada nool ayaa aasaasi ah marka haddii isbeddel la rabo ha laga raadiyo mujtamaca oo dhan qolana waxay leedahay maya ee mujtamaca waxaa laga raadinayaa isbeddelka shaksigaa laga raadinaya qof wanaagsanaa la samaynaa qofka wanaagsan markii la sameeyo ayaa mujtamac oo dhan wanaagsanaanaya marka yacni waxaa jira fikri fik- af- afkaar kala duwan ayaa jirta marka waxaasi waxay dhaleen waxyaabaha hadda culummadu ay aada uga cabsida qabaan oo ah yacni in eh, dadkan maaragtay eh, muxuu aha jinsiyada isu guursanaya oo kaleeto iyo waxyaabo lamid ahoo kasii daran iyo inay inay yimaadaan marka waa welwelkaas culummadu way qabaan Eh, haweenkuna waxay qabaan in waktigan hadda jira lagu soo beegay kootada in la diido in ay iyaduna tahay wax kaloo meel kale ka yimid Ah, marka ani waxaan dhihi lahaa sidaan ku bilaabay waxay u baahan tahay arrintani in la wada hadlo sheekh bashiir imbegati ka soo bilow laba kun iyo afartii wadankan marxaladuu soo maray ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahaayeen wasiira bay qabanayeen doorka intaas la eg baa jiray maxaa saacadihii ugu dambeeyey ee olaan socdo maxaa arrinta idinku soo beegay miyaysan meelaha qaar u muuqan in siyaasadi kulug leedahay oo aad eh, dad gaara aad aad cadaadis saaraysaan horta markii ugu horreysay ma asaan kuu sheegay anigu hadda ka horna sanadkii ahayd ma aqaan ee, laba kun iyo laba iyo tobankii miya ma aqaan ama koo iyo tobankii ma garanay mar waxaa jirtay dumar badan aan isku yeernay hoteelka naaso hablood baa jiray oo mawduucaan kala hadalnay ee, ani culimo kale aan ahayn ee, oo aan doonay inaan fahamsiino islaamku siduu u arko kaalinta dumarku si u qaadan karaan sida ay tahay baa horta jirtayba Ee, horta anagu waxaan tilmaamaynaa ee, maxaan ku idhaahaa dumarku inay kaalin lahaayeen yeelan karaan arrinku waxaan ka hadli maayo kaalintay leeyihiin balnooshe Ee, maxaan ku idhahaa, kaalinta ay leeyihiin aan kaalin ijtimaaci bay yeelan karaan kaalin dhaqaale yeelan karaan kaalin siyaasadeed bay yeelan karaan siyaasadda macnaheedu in jagal qabto maaha haddana siyaasadda waan saameeya markaad tidhahdo Ii kaada waxaa yeelay.
ijtimaaciyada waxbarashadii noloshii kaalinta ha dee ha Marka mogta maxaad diidan soo tihiin?
garanaysi Arrintaas uga sheegin.
waxaan diidanahay aan fiiri kaalin kastoo la gelaya madaa anagu aan muslimiin nahay wax kastoo aan gelayn raggi dumarba wax kastoo aan gelaynahay waa in axkaamtii diinta loo ilaashaa loo baahanya oo maarata loo fiirshaa loo baahanya Ee, oo laga duulo mawduucaas waxaa ka mida kow in jagal la qabtaa wax horta xaq ah oo qof kasta uu leeyahay maaha waa mafaahiimta khaldan oo gaalada noo meeriyeen weeye jagal la qabtaa xaq maaha oo aniga jago ilaa oo ilaa halaysiiyo ma oran karo garamaysa jagadu waa xil laguu garto markii tilmaamo la fiirsho iyo mudnaantaada la fiirsho ayaa dadka iskale jagadan oo ayaga loogu adeegahayaa ay ku gartaan bay ku timaadaa ee wax xaq ahoo laysiinaya maaha waa mid ee jagada waxaa lagu mutaystaa rag iyo dumar ma aha ee waa tilmaamo weeye waxaa ka mid ah qowlu tacaala ina khayra man istaajarta alqawiyu amiin baa ka mid ah qofka wax loo dirso waxa ugu khayr badan qofka awoodda kartida leh aaminkaa ka mid ah ayaa loo dira nin inaag aan lahayn marka maarata wax loo diranaya wey laakiin waxaa wehelisa marka qofkii marka waxaan loo dirahayo wax kale miyuu dayacaya ayaa la fiirinayaa wax kale miyuu dayacaya maxaa la- waajibaadku waa laba darajo waajibna waa waajib fardicayn baa la yidhaaha anuu isaaranya la weydiinaya salaadayda xijaabkayga caruurtayda gurigayga anaa la weydiinaya rag iyo dumarba soo garamaysi midna waajib fardi kifaaya weeyo in ummadda loo adeegaa fardi kifaaya weeye boqol baa adeegi karta kun baa adeegi kara laakiin gurigayga caruurtayda iyo xijaabkayga iyo salaadayda anaa la weydiinaya dayacaadan aad ka uruursan tahay eh, sheekh bashiir
dumarkii haddii xataa masjidka aadahayaan ragga la mid maaha shuruuday leeyihiin bal waxaa diinteena ku cad in gurigoodu u fiican yahay bay diintu sheegaysaa maxaa yeelay markay guriga ka baxayso guriga ka tegayso waxbay kaga tegaysaa waxa ay ka tegaysa armay dayacamaan bay diintinoo leedahay ilaah subxana watacaala khaaliqa oo abuurtay ayaa salaada ka cafiyey jimcuhu ka cafiyey jamaacadu ka cafiyey maxaa lagu cafinayaa masaajidka imaada haddii la adduumaa la yidhaaho sababto haddii soo kacdo culayska ma markay markay masjidka aadayso culayska fuulahaya ayaa loo diidahaya inay labisanayso isdiyaarinayso isdiyaarinaysaa loo diidahayaa inay caruur ka tegi karto baa loo diidayaa caruurta ama waa ka tegaysaa ama waa xambaaranaysaa nabi sal ala sl soo tukanhaya ayuu wuxuu maqlay aan maaragtay caruur ooyiisuu maqlay soo tukanhaya markaasuu salaaddii fududeeyey wuxuu yidhi inaan dheereeyaan rabeye oohintaan maqlay markaas waxaan isir gabadhaa qalbigeeda ilaali buu nabiga sal alla alayhi wasalam garameysid marka xataa salaaddii saamaynaysa markii masaajidka la tago soo garameysid marka waxaan ka wadaa gurigeeda inay joogtaa loo firaaqaynayaa oo loo gacan banaanaynayaa allihii khaaliqa ahay oo xaqiisi uus xaq u dhigo usan jirinin ayaa fasaxay dumarka oo guriga jooga yidhi salaadayda aniga jamaacadayda jimcadayda waajib idin kuma ahaa la yidhi garamaysid markaasa ayaga markaasa ayaga culays isi saarahayaan
sheekh bashiir laakiin masale diiniyahood noo akhrinaysood leedahay in jawaahir xil qabataahi ee ma banaanahay ma jirta midda kale waxaa tiri xilalka ijtimaaciga iyo dhaqaaley qaban karaan marka hadday noqoto wasiirka ganacsiga wasiirka waxbarashada iyo meelaha lamidkaa maxaa diidaya labo waxaan ku leeyahay kelimada wasiir la yidhaaha waa xil gaara wey garamaysid laakiin sida dowrka ijtimaaciga qof kartilaa qaban kara wax kale aan dayacaynin aan waajib kale ku tumanaynin maalan fir hadda maalan markii siyaasadda la galay horta ku sheegaya moogta markii siyaasadda la galay rag waa dayacan hadda ninkii wax dayaca waa soo gelaya aan ku yiri laakiin aniga waxay u helisaa waxay u helisaa guriga horta cidda mas-uulka aan ka ah oo maaragtay maaragtay anigu aan wasiir daakhilayaha yaraahaa wasiir daakhilaha yaraahaa waxaa weeyaan waa hooyada ninkan wasiir khaarijiyan yaraahaa soo garamaysid yaa sax tacbiir qof kasta door bay leedahay marka waxaa weeyaan gabadhii dowrka guriga ka saaran iyo caruurtu say maarata gabadha ugu baahan tahay hooyada ugu baahan tahay aabbaha uguma baahna walidaalika hooyada saddex xaq baa la siiyey ama saddex ixtiraam baa la siiyey sida xadiidku ahaa marka afraad baa la siiyey aabbaha maxaa yeelay baahida hooyada ay u qabaan baa ka badan baahida ay aabbaha u qabaan garameysid marka hooyadoo maqan baa ka khatarsan aabbaho maqan
jawaahir dayacaad badan baa la tilmaamayaa caruurtii guryihii meelaha qaarna tan waa arrimo diin buu ka hadlaya marka miyaysan ahayn inaad arrintaa ay jirtaa oo u baahan in dib loogu laabto guryaha
dabcan dalka iyo dadka oo dhanaa wada dayacan gabdhaha soomaaliyeed waxyaabaha hadda uu sheeqa ka hadlay inuu culimmada soomaaliyeed waa ixtiraameynaa laakiin hal masalo suurtagal ma noqonayso fariista guryihiina ku jira aniga salaad la-aan ma soo baxno gabdhaha ragga salaamaya xal maran dhagaysanaya mar hadaladiisa waxaa ka mid ahaa in maaragta qaarkood aanay ku qurux badnayn oo markay nimanka in hab la siinayo kale iyo qof walba ilaahay ayaa la xisaabtamaayo malaa-igna wuu leeyahay qofka asagaa waxaa laga rabaa inuu sharaftiisa middiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa ilaashado qofka iyaday u taallaa wixii qof walba oo qaldamayo anu waxaan aaminsanahay aniga waxa aan ahay ima garanaayo anigana gabdhaha soomaaliyeedaan matalaya aniga gurigayga haddii caruur yaryar ay joogto aniga ii baahan caqliga waaqaca isiin maayo inaan caruurtayda ka soo tago laakiin markaan aniga ubadkayga barbaariyey la guursaday ilma dhalayaan anigana aan istusay in dalkaygii dadkayga aan ku qaban karo oo maanta aan ayeeye ahay yaa ii diidaya dayacaad maa jirta marka waa aniga iyo in ilamid ah diyaaradaha la raacayana hadda shan iyo labaatanka sanoo soo lasoo dhaafay ragga soomaaliyeed diyaaraday raacayeen hal diyaaradoo maanta gabdhaha soomaaliyeed loo kireeyo xal ku qabanayaan waxaan waxay ula muuqato waxaanu arkaynaa inaanay ahayn marka diyaarad la kireeyey iyo meel lagu kireey anu horta weligay diyaaradna ma raacin diyaaradna lama kireyn laakiin waxaan raacsanahay oo aan soo dhaweynayaa boqolkiiba soddon iyo koontada haweenka waan weydiiyo annagu waan isku nimid war waxaan ma wax naloo yeerinaayo naloo dhiibaa mise waa wax annaga naga yimid waa annaga wax naga yimid waan isla fadhiisanay waa wada hadalnay waxaanu istusanay inaan wax qabanno waxayna ila tahay inta ordaysa shaqaynaysa maanta gabdhaha soomaaliyeed ee civil society-ga gabdhahan waa gabdhihii magaalada colaada ka saaray isbaarada markay taallo la isdilayay jidadka ka qaaday waa gabdhihii habeenii maalin u taagnaa nabadda waa gabdhihii in maanta soomaaliya ay dowlad ka dhalato kasoo shaqeeyey gabdhaha civil society-ga hadday noqoto wasiir hadday noqoto mid kale waad arkaysa gabadhii badda u doodaysee munahayd marka waxaa kaloo oo la yaab ah maalintii gurmadka iyo abaaruhu dhaceen batuulo gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo aan iskula jirnay sheekh bashiir ayay ku jirtay gudoomiye ku-xigeenka ee dhaqaaliyan ku jirnaa shirwac oo iskula jirnay waxaan xasuusanayaa anagoo aroortii raadiyaasha u kala cararna ee fadhiisanna ee qaylinayno markaas caruura lagama soo tegay miya maxaa isku beega weerta iyo waranka maxaa kulmiya annaga waxaanu arkaynaa ragga soomaaliyed inaanay u ogolayn gabdhaha inay kusoo biiraan siyaasadda annaguna waxaan rabnaa miiska talada inaan nimaadno dibna u laaban mayno meelna uga leexan mayno dad ku dulmi mayno waxaa kaloo la yaab ee marka in la dhaho caruuraa laga soo tegayaa qof walba oo mas-uula aabbayaasha waxaa jira kuwo badan oo ayagaba khayr mas-uula xaaraan iyo xalaal maanta soomaaliya cid ka ilaali karta male xildhibaanka xaaraan ku imaanaya dowladda xaaraan ku dhalanaysa sababtoo ay laaluush iyo codee iyo kan ayay ku dhalaneen anigu marka waxaan isleeyahaywaba waxba waa dareemaya waxaan anu aaminsanaya marka rag iyo dumarba waxaa noo wanaagsan dalkan in loo wada adeego ummadan la samta bixiyo sheekh bashiir hooyada sagaalka bilood ee jiidaysa tubada naftada ee wadada hareeraheeda fadhida hooyada yaanyada ku gadaysa ee xabadda ku dhacaysa ee dhib ku haysto iyagaas miyaysan ahayn inaad ka hadashaan maxaa si gaara kuraasta iyo olaha haweenka kusoo beega xilligan
waxaan iskula jirnay tiri maxaan ku rahaa maaragtay ii sheegay guddiga badbaadada anigu ma aanu diidin anu culamaana shay xaaraan anaga ma aanu waafaqin ma aanu diidin anaga soo garamaysid runtii kalan fiican bay qaateen siyaasi maaha soo garamaysid maxaan ku rahaa maaragtay maxaan ku rahaa caruuray ka yimaadeen soo dayacay anu maan arkaynin hadday tahana maarata waa gelin laakiin siyaasadda marka ooda laga qaado waa siyaasad ay geli karaan ay geli karaan dumar aan guri lahayn baa geli markii la wada fasaxo weeyaan fikirkaaga waxaan rabnaa haweenka dhugasha waa kuwe daba waxaad leedahay haydku soo baxaano laakiinse dayacad imaanin marka jawaahiro jawaahiro ilmaheedi banaanka u baxeen oo waxba dhib haysan iyo dadka lamidka banaanka buu u galnahay anaa anagaa tusaalkaaga dhigay horta dee banaanka banaanka waaba joogaanba kow banaanka dantooda usoo baxahayaan waa adeegtaan soo garamaysa waa noo imaanayaan ummadday u adeegahayaan takaadid maaha cabdullahi sharaxay horta arrintan oo haddaan gadaal u yar noqono haweenka magaaladan waxaa jooga ugu yaraan afar boqol oo kun oo dad soo barakacayaal ah oo aada u liita oo mararka qaarkood caruurtooda inta guriga uga tagaan kuwo kale ay yimaadaan ay qaataan ay ku tuugsi tagaan ayaa jooga marka waad garan kartaa afar boqol oo kun inta caruur ka noqon karta intaas way dayacanta waxaa kaloo jira hadda maalan dhaqanka soomaalida gabadhu marka ay tahay dadka dabaqada dhexe ay tahay gurigeeda waxaa jooga ugu yaraan saddex afar gabdhood ayaa joogta oo u adeegta ayaa joogta gabadhu marka hadday wax soo baratay oy subaxii shaqo tegaydo amay dhakhtaro tahay amay macalimo tahay amay meel kale ka shaqayso gurigeedii horta badanaa waa la jooga ama waalidkeedaa jooga ama waxaa jooga dadka ahelada waa arinta khilaafka dumarka iyo ragga ka sameyday reer galbeedka gabadhii boqoradda ahayd guriga soomaaliyeed loo adeegi jiray ninku u adeegi jiray oo heladeed u adeegi jireen oo waalidkeed u adeegi jiray ayaa markii ay tagtay reer galbeedka ayay waxay noqotay inay ilmihii xanaanaydo oo suuqa kasoo adeegto oo ay lacag u raadido odagiina uu iska maqan yahay halkaas ayaa khilaafkaasi aad moodaa inuu salka ku hayo marka gabdhihii soomaaliyeed haddii si loo fiiriyo intooda badan boqolkiiba lixdan toddobaatan mushkiladda waddanka ka dhacday ayaa guryaha kasoo saartay bannaankay joogaan waxa meesha ka maqani waxa waaye sheekh wuxuu ku celinayaa dayacadan marka haddaan qodobka dayacaadda isla garanno ragga iyo dumarba waa la geystaa muxuu ah arrinta kale oo sheekh nuur sheekh bashiir uu ku dheeraaday waxaa ka mid ahayd awoodsiinta dumarka hadda mashruuca ugu weyn ee waddanka ka socdaa waxa weeyaan awoodsiinta dowladda dowladdaydina waan aragnay lama awoodsiinayo mashruuca ugu weyn waaye oo dadkan ajnabiga oo dhan ay u joogaan waxay leeyihiin awoodsiin baan dowladda siinaynaa marka isku soo wada duuba waxaa loo baahan yahay inaan anagu mujtamac soomaali ahayd oo muslin ahaan ahaan aan u xisaabtano
sheekh bashiir sheekh cabdiraxmaan shariif oo dabcan hay-adda culummadana ka mida ku nool america wuu la hadlay fiyood wuxuu sheegay nasan jiro wax diidaya marka laga hadlayo diinta islaamka marka saan usoo gebagabayna doodayna wax reebayo oo mamnuucayo aad leedihiin aayadda ku soo aroortay ama xadiiskaba ku soo arooray ma jiraan si dadku u qancaan ama ama horta waxaa weeye kow horta shaqada dumarka asaaskeeda waa guriga diintaa sheegtay ilaha subxana leeyahay waqarra fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada marka shaqada asaaska ee dumarka waa guriga maxaa yeelay guriga lagama maarmo tan kale ayadaa bixitaankeedu culaysiyu ayada ku yahay oo dumarka maanta markay baxeen waa garanaynaa yani maxaanku markay baxayso baarlamaan aadayso siyaasa aadaysa maaragtay maaragtay yani fakar ama dareen dareen isqurxin ah mar kasta dumarka waa laga maarayn la'yahay kulligood maaha taban qaar waa jira asturan waa jiraan fiican soo garanaysa marka waxaa weeye inay xaaraan ku dhacdo baa usoo degdegaysa dumarkii markay maar baxayso ama maaragtay meel aadayso haday aroos aadayso haday aroos aadayso haday baarlamaan aadayso haday siyaasa aadayso xijaabka lagu kari la'yahay
waa mahadsan yahay horta sheikha annaga waxaan nahay dad muslina shareecada islaamkana waa ka dheragsannahay anugu waddanka ingiriiska sagaaliyo toban sana joogo waxaan aaminsannahay markaan xagga joogno waxaa la qabtaa mutamaro culammadu dadka ay la hadlaan sheekh mustafa iyo kuwa afrikada jooga sheekh umul iyo way yimaadaan ilmahan geynaa weli magaaladan sideed sanaa joogay ma arkin horta culimmadoo dad inta isugu yeerto ummaddii wacyigelinaysa dhan walbaba ha noqoto oo waxaa loo baahan yahay isbartiibooyinka iyo toddobiyo tobanka degmo hoolal waaweynay leeyihiin ummadda bal horta hala wacyigeliyo oo raggaa uga horreeya ragga waxa laga bedelo annaga horaan kuu sheegay wakhtiga wuxuuna baray inaan wax isku tarno shaqayno anugu afar gabdhoodaan dhalay wiilna ma dhalin gurigayga ciddaan ku sugaaya ma garanayo marka oo haddaan aniga shaqaysan amayna ayadu ii shaqaynin ma ma fahmaayo cidda shaqaynayso aniguna waxaan diyaar u ahay intay nafta igu jirto inaan magaaladii aan ku dhashay ku barbaaray inaan u adeego ummadda ku nool ee jilicsan midka indhoolka midda qaraxa lagu dilaayo midda dhibaatada ku dhacayso kabihii aan gashaday habeenkii qaraxi shaamow ayaa weli iigu jira hal maalin mana sanin ilaa habeenkii qayladhaan waa waray ilaa yowmul hada weli waa soconaa aniga marka waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay inta maqan iyo inta joogtaba qof maantay gabar soomaaliyeed oo fikir gaal wadato ama wax ka bedelaya ma jirto gaalada waa la deganahay waa la noolnahay nabadgelyaan ku haysanaa waxbarashaan ku haysanaa muslimiinta ugu badanna wadanka ingiriiska ay ku nool
cabdulaahi shirwaac maxay kuula muuqataa gebagabadu gabagabadu sidaan ku bilaabay waxay la tahay in loo baahan yahay in wax badan la wada hadlo culummaduna ay wacdiga aada u badiyaan gabdhuhuna aynaysan maaragtay soo dhaweeyaan wacdigaas arrintan inaa arrin oo siyaasad lugta kule waayo ma aha arrin iska wacyi caadiga keliya ma aha arrintaas isqudheeda culummadu xoogaa maaragtay inay inay xoogaa u dhimriyaan haddii maadaama aan lalahayn maba noqon kartidba xilm aan la dhehaynin in gabdhuhu hadda ay soo qaadeen oo gabdhuhu hadda fasiraadta ay muujiyeen mashaaca aan ku dhex jirnaa waxa waaye culummadu waxay noo diidan yihiin inaanu kaalinta iyadii aanu helno raggii bay nagala safteen marka culummadu inay isberi yeelaan ayaga qudhoodu oo cadaaladii xaggeedii ay usoo dhawaadaan oo mujtamaca dhanna cadaalad loo raadiyo rag badan oo siyaasadda u ordaya oo aan kayra mas-uuliyiin u dhodhow aan anigu dhehi lahaa ayaa jira oo u baahan in laga hadlo oo la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ha laga joojiyo maaragtay
sheekh bashiir waxaad ogolaatay nolosha caadiga inay qayb ka noqdaan nolosha ijtimaaciga waxbarashadii dhaqaalihii marka masale haddaad leedahay masaladaasaa ilaa ilaa diideysaahina ma muuqato marka gebagabad waxay tahay laba kun iyo afartii waxay soo socday ilaa maanta aakhirusaa waxaa kusoo beegay in meelaha qaar ay tuhun ku yimid siyaasad ka dambeysay shirwac saas uu tuhunsan yahay marka gebagabada waxay kuula muuqataa horta dee kelmadaan ka jawaabay horta la kusoo celisid maaha waxaa weeye mawduucan dumarku kaalintooda jawaahir ay sheegtay kaalintooda jawaahir ka sheekeynayso anu waxaa leenahay hawada ha sii ziyaadiyaan soo garmaysid waa kaalin bishoodood ma aragtay waxbaa la qarxiyey waa taakulaynaa boqolaal taakuleeya looma diidana soo garamaysa laakiin jago la qabtaa axkaam gaarihay leedahan ku yidhi axkaam gaarihay leedahay jago la qabtaa miisaan gaarihay leedahay jago la qabtaa waa wilaayo wilaayadana awooday u baahan tahay faraaqay u maaragtay yani u baahan tahay waxay u baahan tahay qofku inuu fuudiyo u baahan tahay yani ayadda waxay leedahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu ayaga ayaa mas-uulka ahoo maaragtay dul meeraya ama maaragtay kor istaagan ama maarata maamulaya dumarka ayaddaas marka waa caam rag oo dhan sheekh bashiir waxaa waxaa barnaamijkan dhegaysanaya dumar badan oo aada u daneynaya doodan waan hubaa inay gebagabada filayaan inaad warcad kaga tagto oo tidhaahdo sidan sidaan bay ogolyihin marka xilal aada isleedahay haweenkan ha qabtaano xilka isagan ha ka haraana ma jira oo aada noogu soo koobi lahayd waxaan kuusoo koobayaa xililka ijtimaaciga iyo xililka iqtisaadiga xililka xililka ijtimaaciga waxa weeye wixii bulsho adeegeeda ku saabsan way qaban karaan ha laakiin xil wasiir dumarku waxay ka ahan kartaa wasaaro ay dumar leeyihiin dumar bay maamuli kartaa laakiin rag ma maamuli karto garanmaysid maxaa yeelay qawaamada rijaalka bay midda ka hor imaanaysaa dumar dumar bay xukumi karaan dumar rag ma xukumi karaan caam ahaan waa sidaas baarlamaanku waa meel waxaa la isku haystaa baarlamaanku ma meel maamulba mase waa meel tala bixin ma garatay
jawaharayo inaad baarlamaankii tagtaan laakiin aada ilaalisaan suuradda islaamka Een, horta waa waa waa- ma- sheekh bashiir waa mahadsan yahay waxaan u malaynaa wadanka dambe imaan hore uu joogay gabdhaha baarlamaanka iyo kuraasada loo fadhiyana wuu arkayeen wasiir inay ahaayeenna way arkayeen marka hay-adda culimmada soomaaliyeed hadda la aas-aasay oo hadeer uu ka hadlayaa laakiin ilaa iyo xilligii dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa cabdiqaasim gabdhaha soomaaliyeed wasiiray wada ahayn ilaa cabdiqaasim haddana way ahaan doonaan marka annaga wixii diinteenna islaamka ayna farayso diyaaranna meel gabdhaha gooni oo lagu ilaalinayana ma leh waa la isdhex fadhiisanayaa guddiyuu leeyahay rag iyo dumar ay leeyihiin hadda gabar muslina inay albaab inta xirato keligeed meel ku jirto oo nin raga la galana shareecadan qabinba wixii mu- mujtamaca loogu adeegaya bulshada inaan u adeegno waa noo ogolaaday qabowgii iyo mukayfkii iyo baabuurtii iyo dhaqaalihiina inuu shiiqa noo diidayaan aaminsanahay aad baad u mahadsantihi dhammaantiin intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo ay marti noogu ahaayeen kana qayb galeen sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo dhowaan arintaynu ka doodayna muqdisho kasoo saara bayaan ay kaga hadlayaan cabdulaahi maxamed sharuucah guddoomiyaha bulshada rayidka oo barnaamijka nagala qayb galay jawahar baarqaba oo oleysa arrimaha haweenka oo qayb ka ahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihi
cabdulqaadir maxamed cabdulle aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana isaga ayaa noogu soo diyaariyay magaalada muqdisho halka aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale dhagaystayaal haatanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay dhalashada sannadka cusub ee hijriga ah oo ku beegan kun afar boqol iyo siddeed iyo soddon taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah xeeb ah, iyo sunnad dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sunnada xoolaha sunnada xoolaha waxa weeye calaamad ah, lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraab caalka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaa naqraaxa u aadayaan muslimka waxay u noqon waxay u noqonaysaa taariikhdan taariikh sunnadiisa iyo taariikhdii uu islaamku uu soo baahay iyo wax lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sunnad u ah oo ka xeeb soocaysa qowmiyadaha kale caalamka ruuxa muslimka ah marka uu uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sunnad qaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badan wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo kamiis marka uu xajka taagan yahana dharka cascas buu qaataa intaas waxay noqonayaan marka sunnadii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka ah oo masjidka aadayo aadaanku waa astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si adhalaayo masjidka uu aadaya si uu u tukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaasa wadahadal oo dhex marayo waxay ah, lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taariikhdan hijriga ah sideedaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay qowmiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaana eeshiyaan qolo kasta marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalaandar la yidhahdo kalaandarka islaamiga ee hijriga ah dhaqangelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay wakhtigii cumar ibnulkhadaab iyada oo lagu saleeyey wakhtigii uu nebigu ka soo hijrooday magaalada maka ee u hijrooday magaalada madiina sida uu faahfaahinayo mar kale doctor xasan albasri taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii mu'miniinta cumar bin khadaab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya sham iyo ciraaq iyo yemen iyo meelo badan oo muslimiinta marka ay gacanta ku hayeen warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya marka waxay noqotay in la saar loo saaro guddi guddigiiba kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta taariikhda greega iyo roman iyo faris laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiintii in taariikh iyaga u ah reebsooc identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaano hijriga taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xidhiir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
barnaamijkii amuuraha islaamka ah ayaynu intaasi ku dhaafayna waxaa soo jeedinayay xuseen barre aadan halkaasaad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga ee v o e da dhegeystayaal markana waxaynu jalleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka la foole iyo heeskii taar
codkaasi maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskaasi taar ayaan idaacaddeenii habeennimo kusoo gebagabeynaynaa waa axmed cali sheekh iyo anigoo asaare cabdi axmed oo idin leh intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo xilliga dhiriyo ubaxa iyo dhool aroorka ayu dhulxareedi